kalluumaysatadan ka jilaabata xeebta gobolka nugaal ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa ka cabanaya maraakiibta iyo doomaha shisheeye kuwaas oo ay tilmaameen inay dhib ku qabaan kalluumaysatada degmada eel ayaa sheegay inay maraakiibtan hubaysan yihiin oo aysan u dhowaan karin islamarkaana ay iyagu uun wareegaan xeebta soke ee badda haddii ay ku dhowaadaanna ay rasaas ku soo furaan waxa ay sheegeen inay maraakiibtan iska haystaan badda cidda keentayna ay tahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waa kuwan qaar ka mid ah kalluumaysatada oo ka cabanaya dhibaatooyinka ay ku qabaan doomaha iyo maraakiibta shisheeye waagi hore waxbaa laga heli jir hadeer kaambe sanadka lama arag kol hore iyo kal saddexaad waxbaa heli jirin hadda kaambe eber habad laguma hayo oo badi xaalif bay noqotay oo maraakiib iyo doonyo kulli baa xarifiyey waa iskaga silcaynaa mooyaane waxaan badda ku haynaa ma jiraan wey intaa intaa ka soo leekaanaya waxaan wax ku biilanaya waxay ahayd khayraadkaa badda ku jira weli shaqa dawladeed bishaarna kama qaadan meel kale oo haatan layga taageero wax layga siiyana ma jidho dadkuna wayla wada mid dadkan baddaasay ku xihan yihiin baddaasaa ilaah ka risaaqaa ha ahaatee baddii waa la isugu soo galay aduu hadda caqabadda ugu weyn oo aan dareemayno waxa weeye baddiyo naloga soo fasaxay doonyo waaweyn oo iiraana iyo sidoo kale maraakiib oo dee waddanka xaabinayo xaalufkooda caqabadda ugu weynoona haysta dadkaas weeye oo aan ka shaqaysan laanahay sidoo kale waxa ay tilmaameen inaysan badda gudaheeda ka kalluumaysan karin oo ay soo xabadaynayaan maraakiibta shisheeye iyo doomaha ku jira badweynta ilaa iyo xeebta mararka qaar haddii ay gudaha u galaan badda ayay sheegeen inay shabaagadahooda ka jaraan oo ay iyagu laftooda dusha ka mariyaan halka xilliyada qaarna ay rasaas ku soo furaan waxa ay intaasi ku dareen inay hadda xeebta taagan yihiin toddobaatan markab oo hubaysan waxaa halkaa taagan toddobaatan markab baa halkaa taagan haddeer wallaahi inay muuqan lahaayeen baan u malaynaya macni haddaan wax yar doontaa haddaan ku dhaafin lahaa meesheeda toddobaatankaa markab waa hubaysan yihiin adeer baddaasay haystaan annagana waxbad baynu la soo dhacaan waa soo ka soo carab badda iyagaa haystaba annagu weel sokey baan wax ka dhiganaa xaqayna kama soo goortaa dhinacooda aadna xabad bay nagu soo furaya maraakiibta looma dhawaa karo iyagaa ku qurxinaya doonyaha roon xabada yar yar kugu soo tuuraya waxay wataan qoryo waaweyn haddaa haddaa meel fog gaari lahayn iyagii baa shishay naga jira ama shabaagtii kaa goosanayaan ama alaabtii kaa qaadanaya habeenkiitay jiidaan bay dusha kaa marayan maraakiibtan iyo doomaha shisheeye ayaa xaalufin ba'an ku haya badda iyagoona mar waliba dhibaateeya kalluumaysatadeena soomaaliyeed ee ka jilaabata baddeena soomaaliya